marka ugu horeyso waxaan salaamayaa shaqaalaha raadiyo daljir iyo puntland shacabkeeda iyo dowladaba waan salaamayaa marka labaad annagoo ah beesha guuleed garaad barkad markii aanu iskugu tagnay meesha layaa wudhwidh annagoo ah cuqaashii beesha ka wakiilka ahayd iyo shacab weynaha waxaanu isla qaadanay marka ugu horeysa waxaanu nahay shan beelood shan baadhi baanu nahay shantaa baadhi baanu wuxu qaybsanaa laba baadhi waxay haysay labada xubnood ee baarlamaanka puntland labaatankii sano ee puntland dhisnayd hal baadhi oo ka midiina wuxuu qaatay xildhibaanka aqalka sare ee dowladda federaalka soomaaliya laba baadhi baa markaas soo hadhay waxaanu isla garanay markii aanu shir badan iyo wakhti badan aanu hawsha ka baaraandegaynay oo ka wada hadlaynay labadaa beelood ee hadhay in aanu maanta aanu siino labada xildhibaan ee dowladda puntland inaanu siino arrintaa baanu isla garanay sidaasaanuna ku dhammaysanay labada xubnood ee labadii baadhi soo qaybsadeenna waxaa weeye cabdiraxmaan diiriye carab oo ah wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda waxbarashada iyo xasan ducaale cali oo ah isaguna nin xilal badan ka soo qabtay dowlad goboleedka puntland aadna looga yaqaano waxa weeye labadaa xubnood markii aanu beeshu dhinac walba ay ka eegtay firinfircoonidooda daacadnimadooda iyo waxqabadkooda dhabta ah waxaanu iskula garanay oo aanu isla qaadanay inay yihiin kuwii puntlandna anfici lahaa beesha guuleed garaadna anfici lahaayoo dee waxa ay rabaan u qabanayay nooc kastoo ay tahay dhinac kartiyeed dhinac daacadnimo dhinac waxqabad intaba labadaa xubnood baanu soo xullay oo isla qaadanay inay sanadka ay noqdaan labada xubnood ee xildhibaanada maamul goboleedka puntland ee beesha guuleed garaad sidaasaan raadiyo daljirna u sheegayaa maamul goboleedka puntland iyo shacabkeedana u sheegayaa inaan cid kale anigoo ka wakiila beesha guuleed garaad ahna caaqilka gobolka nugaal ee u joogay wakiilka uga ah beesha cuqaashii kalena ka wakiila in aan cid kale ayan ku qarhaaban karin ayan ku doodi karin cuqaashii dhammaantoodna isla garatay ilaa iyo beeshuna la ysla qaatay sidaasaan raadiyo daljiraan kusoo booqdo aan u sheegayaa labadan kuraas ee horey waxaa u joogay xubno beesha ah waxaan ugu maqaalahaya in xubnahaasi ay diidan yihiin qaabka qorsheynta ee haatan beesha ka soo baxay maxaa ayay ku qancinaysaan
waxaanu ku qancinaynaa dee labada xubnood iskama leh masayrka beesha masayrka beeshu masiirka beeshu waxa weeyaan beeshaa iska leh rabitaankeedayna ka go-da iyagu labaatan sano ay joogeen hadday labaatankaas sano joogeenna labaatankaas sanona waa lagu eeganayey rag baa maalin walba laga dhicinayey maantana si wada jira oo isla garashoo isla qaadashaabaa looga wareejiyey labadii shaqsi ee haystay labaatankaas sano ku fadhiyey cadaaladana dee waa sidaa saasaan ku qancinaynaa inay ku qancaan inay qaataan inayan hadal ka keenin haddii ay hadal ka wataanna dee waxa weeyaan waanu horena waa u qancina iminkana waa qancinaynaa asalaamu calaykum